asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalton qodobada haasaaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka somalilan oo qorsheynaya maamuuska xayuubi kandha madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi ay ku eedeeyeen inuu rabin doorasho inuu dalkaasi ka qabto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo tacsila wadaaga shacabka iyo dowladda u k gerida ku timid boqorada dalkaasi kuweyn elizabeth ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgallo kalan ah al-shabaab kadoo weli deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolada dalka munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ee akhriska qoraalka oo lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xafladda qalinjebinta ardayda iskuulka ka dhammaystay ee saahil oo lagu qabtay magaalada muqdisho caalamkana waxaa ugu waaweyn guud ahaan waddanka ingiriiska oo markaasi calanka hoos oo dhigay kadib geerida boqorada dalkaas kuwin elizabeth
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo jimcaha sagaalka bisha ah sagaalaad ee sebtembar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii oo fidsan haddii aanu ku bilaabno xiisada somalilan mucaaradka maamulkaas waxa ay shaacay inay qorsheynayaan in maamuuska xayuuban ay ku sameeyaan madaxweynaha maamulkaasi muuse biixi cabdi oo kala dhexeeya muran xoogan oo la xiriira arrimaha doorashooyinka gudoomiyaha xisbiga u cid faysal cali waraabe oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale sheegay in mucaaradka uu qorsheynayo banaanbaxyo waaweyn iyo inay qaabtaan shir qaran oo lagu samato bixinayo xaaladda cakaran ee somalilan isuu hadal ku dhigay waxa uu sheegay haddii bishan ku gujirno ee setembar ay laga heshiin buu yiri doorashada madaxweynaha muuse madaxweyne ma ahan waxaana noo yaala buu yiri miiska inoo saaran mudaharaadyo waaweyn xafiiso la tegi maayo mudaharaad aan qorsheynan ama aan qabanayno ee madaxtooyada lagu mudaharaada halka ay awoodi joogto ayuu yiri madaxweynaha markaas aan raadi faysal cali waraabe wuxuu sidoo kale sheegay in maamuuska xayuubin ay ku sameyn doonaan islamarkaana ay si weyn ay u mudaharaadi doonaan siduu hadal ku dhigay faysal cali waraabe
markaaba taasi waa taa waxaan idiin sheegaynaa haddaba muuse maanta dalkeena halku marayo waxayna dad marqaansanay oo qabiil baabiye haddii fii kastood imanka geshid waxaa laga sheekaynayaa macaluusha deegaanka soomaaliyeed ee geeska afrika ku soo socota baahida taalla reer soomaaliya baaq bay direen ilaa ukrain bay u direen marka baa soo socda raashina innaga wax ka hadlaya oo mas-uula oo dhibaatada maanta dalkeena joogta ka hadlaya sicir bararkaa ka hadlaya shidaalkaa kacay ka hadlaya biyola'aanta ka hadlaya horta ma jiro haddaad xafiisyada dowladda tegtid waa la yskaga sheekaysanayaa wax hawlo ka socotaa ma jirto boqol iyo labaatan milyan oo dollar ayaa biyo laynoo siiyo oon maanta ka biyola'nay horta tamarteenna waa taas hasaase waxaanu dee ku neel waan is ogoleen waxna waxaan ku socon jirnay sharci waxna waxaan ku socon jirnay harjajab maanta muuse wuxuu samaysanayaa shaar u toshay oo somalilan gaara komishanka waa oragdina wuu kala eriyey simbal wuxuu kala eriyey maxaa riya raac loo bedelay wuxuu sameeyey guddi ma garanaysaaye uu yidhi waa ururay soo diiwaangelinaya oo gees ka socoduu sameeyey xusbigiisa ayuu sameeyey diijigii wuxuu bedelay komishanka oo hadda isna bedelay shaqaalii oo dhan shalaytoo damayse waa arkiyseen wuxuu muuse ku hadlayey maxkamaddii saro fadhida guddoomiya maxkamadda sare ayuu qaatay amar siinayey qaar baa madax u ruxayey markaa eeg muuse baarlamaankii oo legislativkii uu qaatay isaga amriya oo waa kaa kala fadhiisiya xildhibaanadii guddoomiya maxkamadda waa kaa la fadhiya ee hortiisa ku amraya executivekii waa ka isaga ahaaba saddexdii organ buu isku darsaday muuse one man show wuxuu ka dhigay wadankii nin keliya oo wax kasta ah haddaba yeeli mayno anagu yaa yeeli mayno bishaa sibtamba haddaanay murankaas dowla soo keenin dowlashadii madaxweynaha laga heshiin muuse madaxweyne maaha noo maaha waxaa noo yaal miiska horta mudaaharaadkaasi maanta xafiisya la tegmaya madaxtooyada la tegaya waxaa lagu mudaaharadaya halka baawarku joogaa lagu maqaanaya yani tukow shir qaranna waa qabanaynaa waa laba imbiijmentna waa diyaar garaynana
kaasi wuxuu ahaa hogaamiyaha xisbiga mucaaradkii u cudiyay somalilan faysal cali waraabe oo markaa shir jireed qabtay kana hadlayay eedeymaha u jeediyay madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi dhinaca kale xukuumadda weli kama aysan hadlin eedeynta loo jeediyey markaana madaxda soomaalida ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay gerida boqorada dalka ingiriiska queen elizabeth oo xalli geeriyootay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka wuxuu ka tacsiiyey xukuumadda ama uu kaga tacsiiyey xukuumadda iyo shacabka dalka britain gerida ku timid boqoradii dalkaas queen elizabeth labo aniga iyo qarankeyga waxaan tacsi u dirinaa xukuumadda shacabkii qoyska boqortooyada u k annaga oo ka tacsiineyna buurigeeda ku timid queen elizabeth boqoraddu waxay qarankeeda iyo shacabkeedaba ku matashay gudaha dalkeeda iyo masraxadda caalamka sharaf iyo karaamo intii ay xukunka boqortooyada heysay ayaa lagu yiri qoraalka ku qornaa afka ingiriiska oo lasoo dhigay birta rasmiga ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku leeyahay twitter-ka sidoo kale madaxda soomaalida ka hadashay waxaa kamid a madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka wuxuu tacsi ugu diray qoyska boqortooyada dalkaasi britain waxay ahayd arrin murugo weyn leh inaan maqalno inaan maqalnay gerida queen elizabeth aniga oo ku hadlaya magaca guud ahaan qaranka jabuuti waxaan tacasiidkii naayro u dirayaa qoyska boqortooyada xilligan lagu jiro borordiiqda annaga oo sidoo kalena tacasi u diraynaa shacabka dalka ingiriiska ayaa lagu yiri qoraalka lagu faafiyey barta rasmiga ee twitter-ka madaxweynaha dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar geele dhinacyada kale ee soomaalida ka hadlay waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi oo isan dhankiisa markaa tacsi ka diray anigoo ku hadlay magaca xukuumadda iyo kan shacabka somalilan waxaan tacsi u dirayaa qoyska boqortooyada iyo shacabka dalka ingiriiska gerida ku timid boqorada queen elizabeth labo daalkeedii ku aadanaa adeega arrimaha bulshada iyo hogaaminteedii aan laleexadka lahayn waa tallaabo dhiirigelin doonta buu yiri jeelasha soo socda ayaa lagu yiri qoraalka lasoo dhigay bugga twitter-ka ee madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi dhinaca kalena ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa weli howlgallo kananaha al-shabaab waxay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolada dalka hiiraan shabeellaha dhexe shabeellaha hoose gobolada galgaduud iyo sidoo kaleente iyo koonfur galbeed halkaas oo sidoo kale ay ciidamada xooga dalka soomaaliya ay qorashahooda uu yahay dagaalka ka dhanka al-shabaab in in laga saaro deegaanada ay kaga sugeen maadaama dhawaan al-shabaab ay xoojeen weerarada ka dhanka dowladda iyo sidoo kaleente shacabka gobolada ku nool iyadona dhowaan ciidamada aandhaade al-shabaab ay gobolka hiiraan deegaanka afridood ay ku xasuuqeen ama ay ku laayeen dad ka badan labaatameeyo kuwa kanle ay ku dhaawaceen halkaasna waxaay sheegeen al-shabaab waxa ay sheegeen in markaa dadkaasi ahaayeen dad macbuusley ah oo markaas hay u waday macbuusley kale sida hadalku dhigeen taa ayaana keentay in dadka shacabka ay kacaan islamarkaana ay is-abaabulaan ay qoryahooda qaataan iyagoona dhinaca kale ciidamada markaa garab ay ka helayaan koonfur galbeed sidoo kale shabeellaha dhexe ayaa iyaduna howlgalka noocaas uu ka socdaa iyo sidoo kalete gobolka galgaduud madaxweynaha maamulkaasi galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo dhawaanasa tagay furimaha dagaalka oo ay ku sugeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa ugu baaqay in markaas ay iska difaacaan al-shabaab munaasabad lagu xusay maalinta caalamiga ee akhriska qoraalkan waxaa lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waryaheega maxamed cabdi xasan iidle ayaa faahfaahinaya
si loo xoojiyo muhiimadda bulshada uu u leeyahay qoraalka iyo akhriska islamarkaana loo hormariyo ayaa munaasabadan oo lagu xusayey maalinta caalamiga ah ee akhris qoraalka waxaa lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madasha munaasabadu ay ka dhacaysay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socotay hirshabeelle aqoon-yahanno bahda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale munaasabadda oo qabashadeeda ay iska kaashadeen hay-adda badbaadada carruurta ee sef the jildaren iyo wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ka qaybgalayaashii iyo madaxdii kaleba waxa ay ku dheeraadeen ka hadalka iyo muhiimadda akhris qoraalka iyo sidii loo horumarin lahaa goobaha waxbarashada ee qoraalkii akhriska loogu talagalay agaasimaha adeega waxbarashada ee hirshabelle guddoonka waxbarashada ee gobolka hiiraan iyo xubno ka socday dugsiyada waxbarashada ee gobolka hiiraan ayaa madasha hadalla ka jeediyey
qof walba oo tala halkaan soo jeedsane commentigaas waa qaadaynaa waan udgaraynaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa sanadka xigo inaan wax badan aan ka bedeli doono maalintan caalamiga ah asbaabaha iyo muhiimadda ay u leedahay ka diin ahaan iyo ka maadi ahaan dadka inta badan way ka hadleenay xagga diinta marka laga hadlo qofka asoona wax aqri karin waxna qori karin yani bulsho yani ma hogaami karo waxna uma sheegi karo sidaa awgeed nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu qaarulxira ku jiray oo la rabay in bulshadan ama caalamkan fahansiiyo jahli casruljaahiliya laga baxo oo diintan gaarsiiyo waxaa la dhahay iqra aqri baa la dhahay sidaa awgeed afarta xirfadood afarta xirfadood oo lagu barto luqadda waa aasaaska koowaad marka laga hadlayo aqrinta u timaada ama jaamacad ama wasaarad waxbarasho ama iskuul ama arday baahida aan qabnana waa ka warqabnaa oo akhriska iyo qoraalka aan u qabno yaanan u fahmin akhriska iyo qoraalka qof wax akhrisan karo oo ka gaabiyey inuu maktabadihii tago oo wax akhriyo oo nababala akhriyo ama buwaag waaweyn u akhriyo intaa kale yaanan u fahmine akhriska iyo qoraalka waxa uu ka bilowdaa baahiyaha yaryarka eh ee hadda maanta nahaaya inaan ugu yaraan aan ka jawaabno marka arrintaas annagoo ka duulayna ayaa waxaa rabaa dhowr baahi oo jirto inaan horta marka hore isla taabanno kadibna aan ogaano see loo daaweyn karaa bulshadeenna waxaa u badan waxaan isticmaalnaa telefoonkaan isticmaalnaa telefoonka baahiyaha ka jira oo isla naqaanaa dadkeenna waa weyn waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan telefoonkiina way wataan hooyooyinka iyo dadka waaweyn oo xoogsatada ragga waxaan kala kulannaa teleefonkan ii fiiri axmed iiga fiiri waa baahi akhris qoraal waxaan ka fiirinaa maseejaa soo dhaca maseejka ii fiiri lacag miya meeqa miya meeqa waay yaa soo diray hebel lacag iigu dir baahiyahaasoo dhan waa baahiyaha aadka u taagan ee u baahan in wax laga laga bedelo
wuxuu yidhi kumama akhriskaada uu bato oo buwaagtaada akhrista ay bataan maskaxdaada heer waxaad gaaraysaa dadka ayadoo isla weyn aan ahayn ayadoo isla weyn aan ahayn waxaad isfahmi waysaa dadka dhan waayo sababtu tahay waxaad la haysataa qarniyo hore buwaagta aad akhrinaysid waxaa la qoray aabbaha maaha awooda maaha awoodii saddexaad qaarkooda la qoray xilligaas waddanka sidoo ahaa iyo siday wax ahaayeen iyo qaabka loo tacaamuli jiray iyo dadkaas taariikhahoodii iyo dhaqankii markaas jiray iyo waxbarashadii jirta laga hadla dadkan aad la joogtid maskaxaan waa ka horaysa markaas adoo guddo hudaahaan ka weyneyn aa haddana maskaxaana ka weynaa faa'iidada waa qaskulaya ka mid taha waxaan ku dardaarma markaa naftayda iyo tiidaba
halka warkaas waxay maad kala socotaan waa raada hadalsan magaalada muqdisho wararka ka baxsan soomaalidan waxaa ugu waaweyn caalamka oo idil ayaa si weyn uga hadlaya geerida boqoradii dalka ingiriiska queen elizabeth laba oo xalay dalkaasi ingiriiska ku geeriyootay gaar ahaan magaalada markaasi ama qasriga buckingham balance boqorada ama boqorad queen elizabeth laba oo ay ahayd boqorada ugu muddada dheer u k ayaa ku geeriyootay balmoral iyadoo sagaashan iyo lix sano jir ahayd muddo todobaatan sano ah ayayna xukunka haysay qasriga buckingham balance ayaana shaaciyay geerida boqorada wasaaraha cusub ee dalka u k listras oo ka hadlaysay markaasi banaanka xafiiska down street ayaa tiri dhammaanteen waan ka xunnahay warka ku saabsan dhimashada boqorada taas oo naxdin weyn ku abay tiri qaranka iyo adduunka oo dhan waxay boqorada ku tilmaamtay aas-aas ay britain markaasi britinta casriga ah ee ku dhisneyd iyada oo raacisay britain waa dal weyn maanta iyada darteed waxay sheegtay in boqoradu ay dhiirigelin u ahayd iyada oo sidoo kale dad badan oo britain ah ka go-naanteedii waajibaadka ayaa tusaale inoo ah dhammaantii ayay tiri wasaaraha cusub ee dalkaasi britain stras oo ay ka hadlaysay geerida boqorad dalkaasi queen elizabeth markii uu soo baxay warka ku saabsan geerida boqoradda ee qasriga balmoral tulada plater oo markaas u dhow qasriga ayaa gashay waqti aamusnaana codka keliya ee la maqlayay ayaa ahaa gambareelka kiniisadda ee ku taalla bartamaha tuulada marsi horreysay qoyskeeda ayaana kusoo xoomay tuuladaas iyadoo uu markaa usii kordhayay walaaca laga qabay iyadoo sii kordhayay walaaca laga qabay xaaladda caafimaad ee qamiistii waxay xil kala wareegtay sanadkii kun sagaal boqol konton iyo labadii waxayna goobjoog u ahayd isbedelo badan oo dhinaca bulshada ah wiilkeeda curudka ah charles ayaa hadda noqonaya boqor wuxuuna geerida hooyadii ku tilmaamay xil markaasi murugo badan qoraal uu soo saaray ayuu ku yiri murugo ayay inoo haysaa nagu haysaa geerida hooyadii aad loo jeclaa waan ogahay buu yiri in geerida si weyn loogu dirimayo dalka dalalka barwaaqa sooranka iyo dad aan markaa lasoo koobi karin oo dunida ku lool ayuu yiri amiirka imika xilka la wareegay ee amiir charles wiilka ayadu u tahay william ayaa ku joogay halka ay ayaa goobta joogay halkay ku guriyooto boqoradda iyo walaalkii harry ayadaana hadda markaa ku socda waddadii markaasi ay kula sii wareegi lahaayeen inta ay boqoraddu markaa ahayd u k waxay soo martay shan iyo toban markaa ama ingiriiska waxaa soo maray shan iyo toban ra-iisul wasaare oo imika ah wasaaraha hadda cusub ee distras dhowaan xil kala wareegtay warkiis waxnimana waa naginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel